bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobada warkaraadiya haysana kuwada ugu doorkaroon waxaa ka mid ah maalinta caafimaadka dhirta adduunka oo maanta dunida laga xusayo dowladaha soomaaliya iyo qatar oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada waddan shir wadadashi ah oo ku saabsan qorshaha qaran ee waxqabadka arrimaha deegaanka oo lagu qabtay muqdisho tababar ku saabsan dhisida wadashaqeynta booliiska iyo ururada bulshada ah oo lagu soo gebagabeeyey magaalada baydhabo xubnaha sarafka suuqyada iyo cayaaraha ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo warkayaga
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan akhaarta wada naga dhegaysanaysa waa subaxnimo isniin ah taariikhdu ay ku beegan tahay labiyi tobanka mey sanadka laba kun shan iyo labaatanka inta aad maqasheen waxay ahaayeen warka madaxdiisa iminka u diyaargarooba ayagoo faahfaahsan maalinta caafimaadka dheerta adduunka ah ayaa maanta dunida laga xusayaa sida warbixintan unuga diyaariyey cabdicasiis xasan cabdulle maalintan oo la xuso sanad walba labayo tobanka mey waxaa aas-aastay qaramada midoobe si loo kordhiyo wacyiga ku saabsan muhiimadda ilaalinta caafimaadka dhirta si loo dhammeeyo gaajada loo yareeyo saboolnimada loo ilaaliyo deegaanka islamarkaana loo kobciyo horumar dhaqaale maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta waxaa la xusaa labaiyo tobanka mey sanad walba waxaana u astaysta qaramada midoobey si loo muujiyo muhiimadda ay leedahay ilaalinta dhirta loona kordhiyo wacyiga ku aadan dhirta kaasoo loogu hortagayo halista cudurada iyo cayaanka ay ku hayaan dhirta adduunka oo dhan dhirta waa tiirka nolosha waxay soo saaraan ogsijiinta aan neebsano waxay bixiyaan ilaa iyo boqolkiiba siddeetan cuntadeena balse caafimaadka dhirta waxaa halis gelinaya cayayaanka cudurada dhirta ku dhaca iyo isbeddelka cimilada dhirta oo caafimaadkeeda iyo badqabkeeda la ilaaliyana waa dadkiiyo sugnaantii cunnada loo ilaaliyey waa nafsadii bini aadamkoo la ilaaliyey waa iyadoo maxay ahayd tooy isbeddelka biniaadanka marba marka ka dambeeya sii badanayo oo sidii cunto ku filan loo heli lahaay si dadban iyo si toos ahba iyadoo laga shaqeeyo waaye dhirtana aaday muhiim u tahay caafimaadkeeda iyo badqabkeeda in laga shaqeeyo oo maalin noocan oo kale ah maamuuskan oo kale la helna loo sameeyana runtii waa arrin la bogaadiyo aad iyo aadna u fiican sanad kasta ilaa iyo boqolkiiba afartan dalagyada cuntada caalamka ayaa hallaaba sababo la xiriira cuduro iyo cayayaan taasoo dhaqaalaha adduunka ka khasaarisa in ka badan laba boqol iyo labaatan bilyan dalalka soo koraya khasaarahani wuxuu u keenaa cunayari iyo saboolnimo sii kordhaysa
bulshada gobolkan si qaasa markaa ugu soo daagdego dhirta waxay ku ilaalin karaan horta in loogu qalabeeyo oo staidka iyo federaalkuba ay ka wada shaqeeyaan sidii loogu qalabey lahay aqoonta cudurada ku dhaco cayayaanada ku dhaco iyo geedaha aan loo baahnayn ee la tartamo ee dhibaateeyo dirta intaasoo dhan in maxay ahayd tooy aqoontooda la siiyo iskiilkooda la siiyo in la sameeyo cilmi baarista iyo horumarinta la xiriirto dhanka plant protectionka ama ilaalinta bedqabka dhirta
halkudhigga sanadkan ee maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta waa caafimaadka dhirta cunnada iyo qorshaha dhulka waa baaq loo dirayo dowladaha beeralayda cilmibaarayaasha iyo dhammaan muwaadiniinta si loo ilaaliyo dhirta ilaalinta caafimaadka dhirta waxay gacan ka geysan kartaa kow yareynta adeegsiga sunta beeraha labo ilaalinta kala duwanaanta nooleed iyo deegaanka saddex kordhinta ganacsiga iyo suuqyada caalamiga ah afar adkaysiga isbedelada cimilada dalalka sida soomaaliya kenya ama dal kale o aada doorato horumarinta caafimaadka beeralayda iyo ogaanshaha hore ee cudurada dhirta waxay si toosa u saameyn karaan guusha ama khasaaraha xilliga dalaga ilaah xamdigiisa inta badan waxaan ku guuleysanay deegaanada hirshabeelle in laga joojiyo dhuxushii la guri jiray zaaidka loo guri jiray oo loo iibgeyn jiray adduunweynaha caalamka taasoo aan la kaashanay dowlada federaalk soomaaliya oo ayadoo gacanta ku haysa dekedaha laga dhuufiyo dhuxusha aada ayay noogu suura gashay inaan ilaalino dhirta si deegaankii uu badqabo oo u nabadgalo oo culeysyadii iyo xaalufintii lagu hayay u baaba'do marka wasaaraddeena muhiimad gaara ayay siisay inay ilaaliso dhirta maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta international day of plant helsi waxaa si rasmiya loo aqoonsaday sanadkii labada kun iyo labaatankii qaramada midoobe ayaa shan iyo tobankii disembar labada kun iyo labaatankii si rasmiya u meelmarisay qaraarka lagu aasaasay maalintan iyadoo lagu xusaayo muhiimadda ay dhirtu u leedahay nolosha deegaanka iyo amniga cunnada waxaana la go-aamiyey in sanad kasta labaiyo tobanka bisha meey loo dabaaldego maalintaani xuskii ugu horeeyay ee maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta wuxuu dhacay labiiyo tobankii mey labada kun labaiyo labaatankii muhiimaddana waa dhir caafimaad qabta waxay keentaa dad caafimaad qaba deegaan badbaado leh iyo mustaqbal ifaya dowladaha soomaaliya iyo qatar ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada wadan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha qatar ee soomaaliya waxayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya labada wadan ee walaalaha ah ee soomaaliya iyo qatar ra-iisul wasaaraha iyo danjiraha ayaa ka wada hadlay sidii dowladda qatar ay uga taageeri lahayd dowladda soomaaliya arrimaha amniga horumarinta iyo fulinta qorshaha cusub ee isbeddelka qaran n t b waxaana ah mudane xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uu qatar uga mahad celiyey taageerada ay siiso soomaaliya gaar ahaan mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta adeegyada asaasiga sida waxbarashada iyo caafimaadka dhinaca kale danjiraha ayaa xusay inay sii wadi doonaan taageerada dhinacyada kala duwan ee ay mar walba la garab taagan yihiin dowladda iyo shacabka soomaaliyeed shir wadatashi ah oo ku saabsan qorshaha qaran ee waxqabadka arrimaha deegaanka oo lagu qabtay magaalada muqdisho sahre cabdi xuseen ayaa la diyaaraa meesha ugu horeyso ama maskaxda ugu horeysa dhallinyaro lagala hadli karo waa iskuulka macnaha dhallinyaro caafimaad qabto oo wax loo sheegi karo waa iskuulka marka waxay ahayd in ahmiyad la siiyo weliba priority weyn la siiyo wasaaradda waxbarashada shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda deegaanka bulshada rayidka qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho dhallinyaro iyo marti sharaf kale intuu socday shirka ayaa diiradda lagu saaray qorshaha qaranka ee waxqabadka iyo ka qaybgalka dhallinyarada iyo caruurta soomaaliyeed ee arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada kulanka ayaa waxaa lagu soo bandhigay nuqulka koowaad ee qorshaha isbeddelka cimilada wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya mudan xuseen cali xaaji oo furay shirka ah ayaa ka hadlay kaalinta dhallinyarada ee caruurta ku leeyihiin la tacaalidda isbeddelka cimilada qorshahan qaranka ee aan maanta halkan ku eegeyno waxa uu tilmaamayaa jihada aan rabno in soomaaliya u qaado in waxbarashada deegaanka iyo cimilada ay gasho manhaj in la maalgeliyo mashruucyo ay hogaaminayaan dhallinyarada in la abuuro golayaal talobixin ah oo ah oo ay dhallinyaradu ku matelayaan iyo in la dhiso awoodooda si ay ugu qayb qaataan go-aamada heer qaran iyo heer caalami waxaan si gaara ugu ugu ammaanayaa wada shaqaynta naga dhexaysa hay-adda unicef oo naga taageertay howshan muhiimka ah ugu dambeyn waxaan rajeynayaa in in si ugu dambeyn waxaan rajeynayaa in wada tashigan uu noqdo mid miro dhal ah sida aan u xaqiijino mustaqbalka cagaaran oo waara loona helo jiilal wax ka bedela wax ka bedeli kara dalka iyo deegaanka uu ku sugan yahay qorshahan ayaa hormuud u ah waxqabadka arrimaha deegaanka iyo horumarinta waxbarashada tababar ku saabsan dhisida wadashaqaynta booliiska iyo ururada bulshadaha ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada baydhabo waa kan cabdifataax axmed macluw gudoomiyaha ururka dhalinyarada koonfur galbeed soomaaliya ayaa tababar ku saabsan dhisida wadashaqaynta ka dhexeysa booliiska iyo ururada bulshada rayidka waxa uu usoo xiray qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay tababarkan oo socday muddo laba maalmood ah ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil ka socotay ciidanka booliiska koonfur galbeed soomaaliya dhalinyaro iyo ururada bulshada rayidka ah qaybtood gudoomiyaha ururka gabdhaha dhalinyarada ah ee soomaaliya faadumo cali iimaan ayaa ugu horeyn sharaxaysa ujeedka tababarkan iyo waxyaabaha ay ka faa'iidi doonaan ururada bulshada rayidka ah ee ka qaybgalaya treeninku ahaay isdhexgalka booliska iyo ururada bulshada iyo haweenka islanka wada shaqeeyo lahaaya xuquuqul insaanka markaas dhinaga haweenka eh wala dhambaahanyaa habeenkanti barnaamij shaybar euro tulasi arrimo haweenkan badan booliska iyo civil society habeenka ururada bulshada iska wada shaqeeyaan taasina waa tareeninkunan qawaday shalay ee geeg socday muhiimadaas lansiiy ahayte iyadan ku faa'idi walbadan oo jaalanjeen waa isdhaafsida dhibaatooyinka habeenka la kulmayaan qaabkii oo markaas lanka hortaag lahay dhibaatooyin qaabkan shal dhiyaayan dadka nugul dhammaantoy lamun bir shalay geeg falanqeyn badan la sameey taasna siin ku mahadnagaana oo la rajeeya intii oo treeninku walays isdhaafsteen bulshada kala sii deersitantan hub ilaahay namba sector ku sakatabi deersiyo hub ilaahay waayo hubaada treen hub qayb gala dad badan oo ah qayb gal la jar oo jaanis ku faa'iideysan walaa intaada ka barti oo teemamku magantana soo kooyeen isla falanqeeyeen oo faa'iide ah bulshada dhunkulnagada wala rajeeya inta tababarku siid socdaan hub ilaahay degmooyinka xudur iyo baraawana ka dhigi doon hub ilaahay baydhawan hanagada doon waayo bulshada qaybo shal duwan mudeerna inkumada oo soddon qof camal ee haween iyo booliis iyo dhalinyarada yuudkan iska jarana dareeninkuun deeri mala rajeedoon intun hada deeri inka badan hada deeri doon isdhexgal silan sameey coordination meeting badan lan sameey booliiska iyo markaas ururada bulshada isdhexgal badan lan sameeya cabdi jabriil oo ka mid ah ururada dhalinyaro ee ka dhisan magaalada baydhabo ayaa soo dhoweeyey in tababarkan loo qabto guud ahaan ururada ka dhisan magaalada
gudoomiye faamo cali iyo tiimje oo meelarays barnaamijkan sidan qurux badan oo lamaalamood nin socday farxad goonanig ata walilan ka hadlaahay sidii ma la raayo islan ilaali laha xuquuqda bani aadamka ama xuquuqul aadanaha ama ma la raayo g v v walalanka suldaan maxamed cabdulaahi gudoomiyaha dhalinyarada magaalada baydhabo ayaa soo xiray khudbadihii laga soo jeediyey tababarkan oo gebi ahaanba ahayd maalinta ugu dambeysay tababarkan xiritaankiisa barnaamijkii lamada bernin socsi geeka walyahaninka dhammaaday hinsi gabagabe oo fayle wali laku fahmayhi in aqoon badan laku faa'ida oo bulshadii wali marka hore aaminsan ay tilukubiyi wala kale meel laku faa'idi wali buaha in gabdho oo soomaaliyeed gaar ahaan gabdho koonfur galbeed in meel arahayso gacan lisi oo dhalinyarada koonfur galbeedna meel arahayso wali oo dhibaatooyin oo gabdho jeysadayana meel arahayo inta kuka hirinta marka wali mahadnagaana dadka oo aan ololaya ini gabdho meel arahay xuquuqdiyo halaan mise wali oo ka saabsanaya dhibaatooyinkii oo yooqo la daala dhacayan inay meel arahayso inta kuka hirinaata dadkii aan ololayanna aan mahadnagaana barnaamijkiina safeyle oo guul eh oo meel arahayso dhalinyarada koonfur galbeedna aan riyaaqsinyiin ka dhamaatay marka qof kasta oo gacan ku jeysidin wali lahaa iidan mahadsantiin walaalay faama cali oo barnaamijkan juhdi badan ha gelidin aan kuma hadnagaana sida fayle oo barnaamijka qabsoomoosha yeedan ka shaqaytin aan kuma hadnagaana marka haddii una nin dhalinyarada koonfur galbeed iidan dhiirigeliyana barnaamijyada noocan ini meelarahay lahabadii oo bulshada nin la dhahay tababarada ceynkani oo kale ah waxay awood kacab u yihiin isfahamka ka dhexeeya dhalinyarada ururada ah iyo booliiska ka howlgala magaalooyinka warka subaxnimo ayaad weli la socdaan markaan waxaad kusoo dhawaataan xubinta cayaaraha nuurshiina ayaa la diyaara
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha kooxda kubadda cagta barcelona ayaa hal tallaabo u jirta hanashada horyaalka la liiga xilli ciyaareedkan kadib markii ay guul afar iyo saddex kaga gaartay kooxda real madrid kulankii el clasico ee wareega shan iyo soddonaad kooxda barcelona ayaa haatan hogaamineysa kala sarreynta la liiga iyadoo leh laba iyo siddeetan dhibcood taasoo ka dhigaysa inay toddoba dhibcood ka sarreysa real madrid oo ku jirta kaalinta labaad haysatana shan iyo toddobaatan dhibcood kooxda katalaanka waxaa u harsan saddex kulan oo ay la ciyaari doonaan sbanyol villareal iyo atletico bilbao kooxda barka waxay u baahan tahay keliya laba dhibcood oo ka mid ah sagaalka dhibcood ee u haray si ay si rasmi ah ugu guuleysato horyaalka haddii sidaasi ay dhacdo barcelona waxay hanan doontaa horyaalkii sideed iyo labaatanaad ee taariikhdooda waana markii ugu horreysay ee ay ku guuleystaan tan iyo xilli ciyaareedkii labada kun labaiyo labaatankii labada kun saddex iyo labaatankii xubintii ciyaaraha waa nageyntaa markana xubinta sarifka iyo suuqyada waa ka maclow
sarifka lacagaha khalaad boqolka doolar ee lacagta mareykanka ah suuqyada magaalada jowhar qabashadeedu waa laba milyan sagaal boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixintu ay tahay saddex milyan iyo labaatan qiimaha maciishada iibka shan iyo labaatanka kiilo ee bariiska xamsaha ah ayaa suuqyada magaalada waxa uu ka marayaa toddoba iyo labaatan doolar halka shan iyo labaatanka kiilo ee bariiska safaariga uu yahay lix iyo toban doolar shan iyo labaatanka kiilo ee bariiska dalka suuqyada magaalada waxa uu ka marayaa saddex boqol toddobaatan iyo saddex kun oo shilinka soomaaliga ah shan iyo labaatanka kiilo ee burka waxa uu marayaa shan iyo toban doolar shan iyo labaatanka kiilo ee sonkorta waxa ay suuqyada magaalada ka maraysaa sagaal iyo toban doolar dhibic shan halka tobanka kiilo ee baastada ay tahay toban dhibic shan lacagta doolarka mareykanka ah saliidda cad waa kow iyo soddon dhibic shan oo lacagta doolarka mareykanka ah halka koombada galiyda ay tahay afar iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah digirtu waa soddon iyo shan kun oo shilinka soomaaliga salbukadu waa shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga halka masagadu ay tahay laba iyo toban kun lowskana uu yahay toddoba iyo toban kun oo lacagta shilinka soomaaliga guud ahaan warka subaxnimo waa nageyntaa daawar ciinkan oo kalaa kulmi doona sida ayo ammaan alla